بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتفسير القرآن الكريم كسورة الصاد يا قصدي نبي الله آدم يا أبو رستيسي يا ماموس كيسي إبليسنا إن لما موسى أوديني أو إلهي أو كتمردي كبر يا حسد دراديد بانا تاكو حنبارتي waxaana nidhi waa qisadii afraad suuratu baqara laga soo bilaabo ilaa saad laga soo gaaro toddoba goor weeyaan marka ilaahay markuu sheegay qaala alle wuxuu yidhi yaa markaas am kunta min alcaaliin isagii baa qaatay marka hadalkii ibliiskii qaala wuxuu yidhi ana anigaa khayrun ka khayr badan minhu min aadam anigaa ka khayr badan bal hadalkaa fiiri kelima kelimaha loo dhuuxo ha la fiiriyo kelimada hadda carabiga ay anaaniya ku yidhaahdaanoo qofka naftiisa un jeceloo wax kale uu muraad ka leeyahay oo ay carabtu ku mahmaahdaan calaya aniga muxuu ahaay aniga naftaydaa iigu daran walbaaqi waxaa ya'khudu duufaan daadku hala tago hadduu rabo marka qof adduunkan keligii ku noolaan ma jirto anaaniyada marka waxyaabaha qabiixa ee ugu xun bay ka mid tahay anadaas uu ibliis yidhi waxaa le wax ana yidhaahda ibliis baa yaa ugu horreeyey qofkii marka ana aniga aniga ku hayo waxaad garanaysaa inuu ibliis raadkiisii hayo qaala wuxuu yidhi ana aniga yaa khayrun ka khayr badan minhu aadam xaggay ka timid marka khayriyadaas uu ka khayr badan yahay ee uu ku faanayo xaggay ka timid doqonsanidiisa marka ibliis fiiri waxaa weeyaan wuxuu yidhi khalaqtanii waad i abuurtay marka kelimatu khalaqtanii ilaahay buu u sheegi ole waad i abuurtay marka ilaahigii ku abuuray miyaad u sheegi ilaahigii ku abuuray baa yidhi u sujuud marka allihii ku abreen ku abuuray naftiisii miyaad u sheegi inaad ka khayr badantah taa caqli miya waa nin le muxuuaha qof sanca uu sanceeyey anigaa kaa aqaana qofkii muhandiska ahaa ee shaygan soo saaree soo ikhtiraacay nin meelaha iska joogo oo muxuuaha ummi oo meelaha taagan oo yidhi anaaba kaa aqaana sancadaada way ka sii xun tahay wuxuu yidhi khalaqtanii hadduu hadda uu dhihi lahaa anigaa is abuuray ama aniga limaba abuurina muxuu ahay waa un sidaa unbaa la arkay sida ay kuwa mulxidiinta dhahaan marka laakiin ceebtiisaa lagu tusi wuxuu yidhi khalaqtanii waad i abuurtay min naarin dab baad iga abuurtay min naar naar dab ah marka naartii oo dab ka ahayd yaa fadli badan buu leeyahay oo say uga fadli badan tahay taa nafteeda in la isweydiiyo ama og tahay khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiinin isagana dhoobaad ka abuurtay liannii makhluuqun waxaa min naarin wa aadama makhluuqun min atiin naarta dabka ayaa ka khayr badan dhoobada kayfa kii fadliga badnaa see buu ugu sujuudayaa kii laga fadli badnaa marka hadda culimmadeenni waxay yidhaahdeen waxa uu sheegi been weeyaan waxay dadku dabla-aan way noolaan karaan laakiin dhuldhoobola-aan ma noolaan karaan taasaaba kugu daliila waxaa weeye weligeed xataa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam yaa la yidhi waxaa weye tamuru calaa abyaatihi guryihiisa tamuru shahra washahra washahra saddex iyo afar iyo shan bilood oo aan hal daba laga shidaynin maxaad ku noolaan jirteen baa layidhi haddii laba sheegan midna dab u baahnayn waxay tidhi alswadaani atamru walmaa marka dhulka waynu u baahanay timirtaa hadda dhulkay ka soo bixi biyahaasi dhulkaa inoo hayo inooga imaani badarka soo baxay oo dhan wax ka maarmi karo ma jirto dhoobadaaba ka fadli badan dabka sida uu sheegay baaban run ahayn midda kale waxaa lii dhoobadu waxba way degan tahay oo waa haadi oo way culus tahay dabkuna wuu fudud yahay marka fudaydkiibaa isaga khaatumada ka xumeeyeyoo ana khayrunta uu la booday waa sidaa dabku waxbuu gubaa dhoobadu waxba ma gubto waxyaabo badan dhoobadu way culus tahayoo inuu inay culus tahay waxaa kuugu daliila nebi aadam markuu gafay oo geedkii laga reebay uu cunay waxaa weeye ilaahay buu u toobad keenay oo qaala rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin ayay yidhaahdeen isaguna madaxiisuu fuulayo waa kan dhaaranayo alla wuxuu ku yidhi fakhruj minhaa jannadan ka bax fa innaka adigu rajiimun mid la buriyey oo la fogeeyo oo naxariista ilaahay laga fogeeyaa tahay wa inna calayka korkaaday ahaatay lacnatii aniga lacnadayda oo jannadii maxaa raxmaddeeda lagaa fogeeyo ilaa yowmi iddiini ilaa qiyaamaha laga gaaro lacnadii markay ku dhacday warka naartii laga abuuray waxa u tarto haddaba fudaydkiisii wuu ka sii darayoo kibir iyo dhaar buu ka qaado qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow fiiri ilaahay wuu yaqaanaa rabbi buu leeyahay fa andirnii ii kaadina waa waa tawxiid kale oo waxaa laga garanayaa ibliiska inuu almowtu waalxayaatu biyadillaahi inay ku sugan tahay rabbi buu yidhi fa andirni buu yidhi ilaa yowmi yubcathuuna maalinta dadka la soo bixinayana ilaa laga gaaro waxaa kale uu rumaysan yahay ibliisku inay qiyaamo jirto gaalada hadda uu u laqinay wuu lugooyo been buu u sheegay oo uu ku odhanay laa bacsa waxay ma jirto bixid walaa xisaaba uu leeyahay beenaala weeye ilaa yowmi yubcathuuna qaala wuxuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala fa innaka adiga iblaysow min almundariina kuwa loo kaadinayo oon la dilaynin baa tahay min almundariin ayaa tahay baa la yidhi marka isagu waxaa la yidhi ilaa yowmi waqti almacluum waqtiga la yaqaanaa laguu kaadine yowma yubcathuuna laguma kaadinayo jaraboota wax la yidhaha inuu sameeyo oo aanan dhimanin oo dhimashada uu ka booduu damcay marka lagaama yeelaye waa dhiman marka nafkhada oo dadka lagu soo saarayo oo nafkhatu thaaniya la yidhaahdo taasaad muxuu ahaaye ayaa lagu soo bixinaya ilaa yowmi alwaqti almacluum qaala wuxuu yidhi ibliis markaa fa bicizatika weynankaaga ayaan ku dhaartaye la uqwiyannahum aadam iyo wuxuu dhalayba waan baadiyaynayaa ajmacuuna dhammaantooda ilaa cibaadaka addoommahaagii ma ogiyo oo minhum aadam ubadkiisa ka mid a almukhlasiina oo la saafi yeela adiga laguu saafi yeelay ama almukhlisiina cibaadadooda ilaahay u saafi yeelay markuu sidaa yidhi allana waaka marka subxaana wa tacaalaa qaala wuxuu yidhi faalxaqu xaqa yaa qasamii dhaartayda yahay waalxaqa xaqa ayaan aquulu odhanayaaye ilaahay baa hadalkii qaato wuxuu yidhi qaala faalxaqu waalxaqa aquulu laamla'anna waan buuxinoon waan buuxinayaa jahannama naarta jahannama minka adigan kaa buuxinayaa iyo waman dad tabica ku raacay oo minhum ibni aadamkii ka mida ajmaciina dhammaantoodba naar ayaa idinka buuxin ilaahay saasuu u sheegay waxaa weeyaan qaala tacaalaa uqsimu bilxaqi xaqaan ku dhaaranaya walaa aquulu ila alxaqa xaq waxaan anhayna ma odhanayee laamla'anna jahannama minka wa min atbaacika huwa qasamun aqsama allaahu bihi ilaahay uu dhaartay weeyaan qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiina in huwa ilaa dikru lilcaalamiin walataclamunna naba'ahu bacda xiin alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaalaa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo u laqinayo iyo diiddada ay diintan diiddan yihiin qul waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow maa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi waxyigan iyo dacwadan aan idinsoo gaarsiinayo min ajrin ujre iyo abaal idinkama rago wamaa ana aniguna miihi min almutakallifiina kuwa iskalkalifo oo wax ayn ahayn iska dhigo wax aan la farina isku xambaaro waxaa weeye anigu miihi wamaa ana min almutakallifiina nabinimadu anigu iskama doondoonayo in huwa ma ahaanin ilaa dikrun waa xusuus qur'aankani lilcaalamiina caalamka oo dhan baa la waaninayaa insi iyo jinni iyo wixii caqli leh walataclamunna waadna ogaan doontaanood ogaan doontaan naba'ahu warkiisa weyn ee yaqiinta ah bacda xiinin muddo waxaaweye gadaasheed ayaad ogaan doontaan oo laga bilaabo markaad dhimataan maxaa yeelay man maata ninkii qofkii dhinto faqad qaamat qiyaamatuhu waxaa weeye qabrigaa imaa rawdatun min riyaadi aljanna wa imaa xufarun min xufari naar buu isu bedelayaa bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu zumar weeyaan iyadana waan arki doonaa wasiiqa aladiina ataqow iyo wasiiqa aladiina kaasaan zumarkaasaa laga qaatay aayadda aayaatuha khamsun wa sabcuuna waa shan iyo toddobaatan aayadood suuraddani waxay ku soo degtay makkay ku soo degtay waa suurad aad iyo aad u xoog badan caqiidada tawxiidkay aad iyo aad ayay xoogga u saartay waxay waxaa weeye iyo sidii lagu aqoon jiray iyo qiyaamaha iyo kadibna muxuu ahay rususha ilaahay uu soo diray iyo bacthi iyo iyo risaalada waxay ka bilaabday suuraddan inay qur'aanka mucjizka ay ka sheekayso oo nabigeena lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam diintana ilaahay loo khaalis yeelo waxay xustay adillo aad iyo aad u waaweyn oo ku tusayo ilaahay axdaaniyadiisa rabbialcaalamiin iyo siduu samaawaadkan iyo ardada iyo insaanka iyo wax walba loo abuuray taana waa la inoo sheegay waxay aad u sharaxday si cad oo caqiidada islaamka ayay muxuu ahaayey si fiican u sharaxday kadibna waxaa la inoo sheegay waxyaabaha u dhexeeya qofka iyo oo siduu isu baraanberayo qofka ilaahyaal badan caabudayn meelna haysanin iyo qofka mu'minka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala haysto oo sayid keliya uu leeyahay oo caabudayo addoonnimada ilaahay aayaddii marka waxay ku soo gebagabaysay waxyaabaha u dambayn doono qolo walba muxuu ahay markii suurka la afuufo oo dadka la soo bixiyo haddana qolo walba meesha ay tegi doonto yuu ilaahay inooga sheekeeyey marka aayaddan suuratu zumar baa lagu magacaabay liannaha lianna allaha tacaala dakara fiiha zumratul wuxuu sheegay assucadaa min ahli aljanna wa zumratu alashqiyaa'i min ahli annaar yaa labadaba lagu sheegay marka bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa alraxmaani ee naxariista caamka a bixiyey alraxiimi ee naxariista khaaska a bixiyey magaciisaan ku bilaabiye tanziilu lkitaabi haadaa kanu tanziilu lkitaabi haada alqur'aanu qur'aankani tanziilu lkitaabi kitaabka soo dejintiisii weeye min allaahi ilaahay xaggiisaa laga soo dejiyey allihii alcasiizi ee khaalibka ahaa alxakiimi ee falsanaa innaa annagu anzalnaa waan soo dejinnay ilayka adiga nebi maxamedow alkitaaba kitaabkan qur'aanka annaga ayaa kugu soo dejinnay buu ilaahay bilxaqi xaq baana ku soo dejinnay oo kitaabkani wax aan xaq ahayn kuma jiraane facbud illaaha ilaahay caabud mukhlisan adigoo u saafi yeelayo lahu lilaahi ilaahi addiina hoggaansanka aad u hoggaansamayso adigoo ilaahay u khaalis yeelayo ictiqaadkaaga oo aan camalkaaga cid kale ula jeedin allahaas u hoggaansan mukhlisan lahu diina alaa baraaruga lilaahi ilaahay buu u sugnaado oo suyahay oo oo muto weeye alaa lilaahi ilaahay baa iska leh addiinu diinkii cibaadadii alkhaalisu ee saafiga ahayd oon wax kale lagu darin ilaahay baa iska leh ee baraaruga ina allaha laa yaqbalu ilaa maa kaana khaalisan liwajhi ilkariim wixii ilaahay wejigiisa loola qasto taa unbuu ilaahay aqbalayaa marka hadda waxaa la galay markiiba nimankii gaalada ahaa iyo wixii ay caabudayeen yaa laga sheekaynayaa iyo sababta ay ku maraarmarsoonayaan waaladiina kuwii ittakhaduu samaystay min duunihi ilaahay sokadiisa awliyaa'a kuwa ay ku tiirsadaan samaystay waxaa weeye waxay odhanayn maa nacbuduhum ma caabudayno ilaa liyuqarribuunaa inay noo dhoweeyaan ilaallaahi alle inay noo dhoweeyaan un baanu u caabudaynaa zulfaa dhoweyn sidaasay horta leeyihiin waaladiina kuwii ittakhaduu samaystay min duuni illaahi awliyaa'a mushrikiintii oo asnaamta samaysatay waxay yidhaaheen maa nacbudu uma caabudayna asnaamtan inay ilaahyaal yihiin ilaa waxaan u caabudaynaa liyuqarribuunaa inay noo dhoweeyaan ilallaahi alla intii ka ah zulfaa dhoweyn yaanu u caabudaynaa oo ay noo shafeecaan ilaahay agtiisa mushrikiinta waxaa la dhihi jiray yaa idin abuuray samaawaadkii ardada yaa abuuray rabbigiin iyo rabbu aabaa'ina alawaliin yuu yahay markii sidaasoo kale la weydiiyo waxay odhan jireen fa yaquuluuna allaah alla weeye markaasaa waxaa lagu odhanayaa oo maxay tahay marka cibaadadan aad caabudaysaan asnaamta markaase waxay leeyiin waxaan u caabudnaa lituqarribuunaa ilallaahi zulfaa oo isaga agtiisa ay nooga shafeecdo wax ka jirana ma jiro marka waxaabay iyagu kolkii horeba khuraafaad bay iska dhaadhiciyeen waxay odhanayaan sanamkan meesha aan qornay wuxuu egyahay xidig xidig bay ku masilayaan oo xidigaha cirka ku yaalaah xidigaasna wuxuu egyahay malaa'igta malaa'igtana waa banaatullaahi marka halkaasaan dhuunta ilaahay ka gashanaynaayo halkaas ayaan jannadiisii iyo shafeecadiisii iyo annagu dad waxaa nahay maxaa ay wasakhdii ka badatay dembigii iyo ijraamkii iyo oo marka ilaahay toos uma aadi karno marka waa waxaan macno lahayno gaalnimadooda maxaa yeelay qofka ilaahay subxaana wa tacaala hadduu macaasi iyo waxa uu isku dhoobeeyo ilaahay baa ka maydhiyo hadduu toobad keeno ina ilaahay hor u aado ayaa la doonayaaye sanam muu caabudayaa marka ina allaaha ilaahay baana yaxkumu baynahum dhexdooda kala xukumi doona fii maa shay fii maa hum fiihi yakhtalifuun waxa ay isku khilaafayaanna ilaahay baa bayna alkhalaa'iqi yowma alqiyaama waxaa weeye oo amriga diintan laysku wada khilaafsan yahay nin walba meel iska aaday ilaahay baa kala xugmin doonaa mu'miniinta jannaduu gelinayaa kaafiriinta gaaladana naartuu gelinayaa ina allaaha allana laa yahdii ma hanuuniyo man qof huwa isagu kadaabun beenaala ah man huwa kaadibun beenaala ah kafaarun oo kufri badan man huwa kaadibun kafaar min oo been badan oo gaalnimo badan low araada allaahu an yattakhida walada lastafaa haddana waxaa naloo sheegayaa marka ay leeyihiin malaa'igta waa banaad waxaa weeye waa hablihii ilaahay tii baa laga jawaabayaa alle wuxuu idhi low araada allaahu ilaahay hadduu doonayo an yattakhida inuu samaysto waxaa weeyaan waladan ubad hadduu samaysto hadduu doonayo lastafaa wuu dooran lahaa mimaa yakhluqu waxa uu abuuray maa yashaa'u wax uu doono oo isaga laa'iq u ah ayuu abuuran lahaa subxaanahu wa tacaalaa subxaanahu ilaahay sarreeye huwa isagu alwaaxidu waa keligii ubadna male saaxibad iyo sawjana male alqahaaru waxaa weeye khalqigiisoo dhan kii qahro oo waxay ka qaalib aho korkooda ah weeyaan huwa alwaaxidu alqahaar khalaqa asamaawaati marka fiiri qur'aanka inuusan ilaahay ubad u baahnayn inuu intaasoo daliil u yahay deliilkii baa la keenaya huwa ilaahay allah waa alle waa macbuud la jecel yahay alwaaxid waa keligii lamaano ma laha ubad ma laha alqahaaru waa kii khalqiga oo dhan qaharo marka ma uuna qahri lahayn hadduu ilmo iyo ubad leeyahay ubadkiisa ilmihiisa iskama qahri lahayn waxaa kale oo ku tusaya inuu ubad u baahnayn khalaqa asamaawaati cirarku abuuray waalarda dhulkana wuu abuuray bilxaqi xaq buu ku abuurayoo in adduunka lagu noolaado oo si fiican loogu noolaado haddii lagu noolaan waayana aakhare inay jirto oo markaa la isku xisaabiyo qof walba wixii uu galay muxuu ahay laga abaalmariyo khalaqa asamaawaati waalarda bilxaq xaq buu ku abuuray subxaanahu wa tacaala khalaqa allaahu asamaawaati waalarda bilxaq yukawiru leyla habeenkii buu duubaa cala annahaari maalintu buu ku duubaa markaasay habeen noqon wa yukawiru nahaara maalintiina wuu duubi cala alleyli habeenkii buu ku duubayaayoo markaasay maalin noqon marka fiir yukawiru culimmadu waxaa yidhaahdeen yukawiru wuu duubayaa waa cimaamadda sida loo duubto oo kale weeye weliba haddee cimaamadahan kale way iska yaryihiin ee cimaamadaha carabaha iyo afghanistaan iyo suudaan iyo tay xidhaan oo kale oo muxuahay sagaalka oo mitira ee la iska dabageynoo la duubi oo la duubi marka midba mid buu qarin midba duubba duub buu qarin duubba duub buu qarin sidii oo kale weeye yukawiru leyla cala annahaari habeen yukawiru nahaara waxaa weye yukawiru leyla habeenkiibuu duubiyo cala annahaari maalintiibuu ku duubi oo markaa habeen bay noqon wayukawiru nahaara maalintii buu duubiyo cala alleyli buu ku duubiyo markaasay habeen noqon yukawiru nahaara cala alleyli wasakhara ilaahay wuu leyliyey ashamsa qoraxdii cadceeddii iyo walqamara dayixii kullun mid la arkaba yejri wuu socdaa liajalin madal buu u socdaa musamman oo la magacaabay alaa baraaruga huwa alle alcasiizu allihii haaliba weeye isagoo haalib ahoo kuwan baabi'in karo marna ilaahay baa welad leh marna muxuu ahay maa nacbuduhum odhanayo ilaahay wuu baabi'in karaa laakiin alghafaaru waa kii dembi dhaaf badanoo ilaahay baa dembiga u dhaafayo oo aakhara lala sugi ama inay sooba hanuunaan baa suurowda khalaqakum alla wuu idin abuuray min nafsi naf buu idinka abuuray waaxidatin oo keliya ah tuma jacala wuxuu yeelay minhaa naftii xaggeeda zawjahaa lamaanaheedii buu yeelay ilaahay baa saa isugu abuuray khalaqakum min nafsi waaxidan ayuha nnaasu waa aadam marka haadaa min jumlati adilati waxdaaniyatihi ilaahay inuu waaxid yahay buu daliil u yahay iyo sifaadkii kale tuma jacala minhaa zawjaha aadamna xawo ayuu u abuuray markaa tuma khalaqa minhaa zawjaha sidii loo soo sheegay weeye khalaqakum min nafsin waaxida ilaahay baa naf waaxid idinka abuuray tuma jacala minhaa zawjaha wa anzala wuxuu soo dejiyey lakum idinka min alancaami nicmoolaydii hamaaniyata aswaajin toba waxaa sideed nooc ayuu idinka soo dejiyey maxaa yeele waa geeli oo dhegdigood iyo laboodle waa laba lo-di iyo dhadigood iyo laboodlena waa laba adhigii oo idaha ayo dhadigood iyo laboodlena waa waxaa waa laba kuwii oo muxuu ahaay riicadkiio iyagan dhadigood iyo laboodlena waa laba marka adhigana afar ba waxaa weye waxaa ka imaanaysa afar geele iyo lo-dana waxaa ka imaanaysa afar afar iyo afar markii laisku daran sideed bay noqon wa anzala lakum alancaami wuu idin abuuray weeye anzalada hadda ama amarkiibaa cirka ka yimid lagu abuuri lahaa ama waxaa weeye waa un waxaa loo jeedaa wuu idin abuuray subxaana wa tacaalaa marka sidaas weeyaan wa anzala lakum wuxuu idin abuuray min alancaami nicmooleydii hamaaniyata aswaajin ay awjada lakum min alancaami alma'kuula waa geeli iyo lo-dii iyo hanamkii yanaa idihii iyo walmacazi iyo riyihii weeyaan tamaaniyata aswaaj min kulli nawcin dakaran wa unthaa ayaa laga abuuray min alibili ithnayni wa min albaqari ithnayni wa min alda'ni ithnayni wa min almaczi ithnayni kullu waaxidin zawjun waa lamaana weeyaan marka sidaasuu ilaahay u abuuray subxaanah yakhluqukum ilaahay wuu idin abuurayaa fii butuuni ummahaatikum hooyooyinkeenna calooshooda caloosheeda khalqan abuuris min bacdi khalqin abuuriska bacdi oo waan soo aragnay waxaa weeye suuratulmu'minuun baan ku soo aragnayoo min sulaalati min tiin huma jacalnaahu nudfatan fii qaraari makiin uma waxaa weeyaan fii qaraari makiin huma khalaqna alcalaqata mudqatan fakhalaqna almudqata cidaaman fakasawna alcidaama laxman uma ansha'naahu khalqan aakhara fatabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiina aayaddaasoo kale weeye alle wuxuu yidhi wuu idin abuuray fii butuuni ummahaatikum khalqan uumis oo bacda khalqin adwaar baa la yidhaha waa marxalo ay marayaan oo maalinba meel baa la joogaa waa nudfa waa calaqa waa mudqa markaasaa la abuuri saasoo kale fii dulumaatin halaath saddex mugdiyaal ayay ku jiraan halkaasay saddex mugdi ayay ku nool yihiin waxaa weeye mugdigii oo caloosha oo hooyadood ay ku jiraan midkii mandheerta ku duuduuban siduu ilaahay inoo sheegay subxaana wa tacaalaa wuxuu idhi fii dulumaatin halaath ay albatnu calooshii iyo walraximu iyo raximkii minkii ilmaha gelayeen iyo walmashiimatu iyo mandheertii intaasuu ku dhex jiraa fii dulumaatin halaath daalikum kiina allah alla weeye macbuud rabbukum rabbigiinna allahu lmulku awood isagaa iskale laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudana ma jiro ilaa huwa isaga ma ogiye fa annaa sideebaa tusrafuuna xaqa la idinka leexiyey sideebaa la idinka iilay marka waxaa la sheegay haddaad kufridaan iyo haddii kaleba bal fiiri hadda in takfuruu haddaad gaalowdaan fa ina allaha ilaahay haniyun wuu deeqtoomaa cankum idinkuu idinka deeqtoomaa walaa yardaa ilaahay mana raadi noqonayo licibaadihi addoomihiisa alkufra gaalnimo raalli kama aha laakiin hadday diidaan waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaalaa raalli kama aha in takfuruu haddaad kufridaan jamiican dadkoo dhan waxa adduunka joogoo dhan fa ina allaha alla haniyun cankum wuu idinka deeqtoomaa iimaankiinna cibaadadiinna taasoo dhan idinkay dan idinku jirtaa walaa yardaa mana raadi noqonayo licibaadihi addoomiya ilaahay alkufra inay gaaloobaanna waxaa weeye raalli kama aha wain tashkuruu haddaad shukridaan oo ilaahay aada rumaysaan macnaha haddaad rabbigeen aad ku shukridaan oo wixii uu idin abuuray iyo daacadii iyo aada la timaadaan yardahu lakum yarda wuu allaahu alle wuu raalli noqonayaa hu oo shukrigaa ah lakum idinku idinka raadi noqonayaa walaa taziru mana xambaarayso waasiratun mid xambaari wax xambaari karto wisra ukhraa mid kale dembigeesa ma xambaari karto humma markaa ka bacdi ilaa rabbikum rabbigeenna ayuu marjicukum meeshaad u noqonaysaanna waa rabbigiin fa yunabbi'ukum wuu idiin warramayaa bimaa shay buu idin warramayaa kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwii camal falo innahu caliimun bidaati asuduuri an innahu alleh caliimun kii ogaansho badan weeye bidaati asuduuri waxa laabta aad ku haysaanna ilaahay wuu ogyahay subxaanahu wa tacaalaa waidaa massa alinsaana durun dacaa rabbahu muniibun waidaa massa hadduu taabto alinsaana insaankii durun hadduu dhib taabto dacaa wuu baryayaa rabbahu rabbigii buu muniiban ilayhi ila allaahi ilaahay isagoo u noqonayo humma markaa ka bacdi idaa khawalahu hadduu siiyo nicmatan nicmo oo caafimaad iyo xoolo iyo khayr iyo barwaaqo iyo nabadgelya hadduu siiyo oo minhu min allaahi ilaahay ka ahaatay nasiya wuu halmaamayaa maa shaygii kaana uu ahaa yadcuu inuu u baryo ilayhi ila allaahi alle min qablu hadda ka hor wuxuu u baryo oo dhan buu iska halmaamayaa bini aadamka kol hadduusan ilaahay ku xidhnayn sidaas weeye waidaa massa alinsaana insaanka durnu dhib hadduu taabto kaafirkii shiddo hadda oo faqri iyo marad iyo balaayo hadday ku dhacdo dacaa rabbahu rabbigiisu unoqyuu barayaa muniiban ilayhi isagoo u toobadkeenayo ilaahay u tadarucayo oo ilaahay adeecayo humma markaa ka bacdi idaa khawalahu hadduu rabbigiisii siiyo nicmata nicmad oo minhu min allaahi hadduu siiyo oo uu kurbada ka faydo nasiya maa kaana yadcuu ilayhi min qablu waa sidaas insaanka saasaa lagu yaqaanaa wa jacala wuxuu yeelay lilaahi ilaahay andaadan kuwa la eg ilaahay oo isku fac yihiin ayuu u yeelayaa liyudilla inuu dadka baadiyeeyo can sabiilihi jidka ilaahay inuu ka baadiyeeyo qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow tamatac insaankiiow iska raaxayso haddaadan aakhare u soconin oo markii dhibku gaarana ilaahay aad baryi markuu dhibkii kaa faydana aad gaalnimadii iyo macaasidii meeshii ka sii wadayso qul tamatac raaxayso bikufrika gaalnimadaada qaliilan in yar intuu dooni ha noolaadee kol adduunyadan wixii ku dhaafayna waxba lagama soo qaado midda kalena waxaa sugaya cadaabka oo daa'imkeen weligii go'ayninna markaa qaliilan waa wax yar innaka adigu min asxaabi annaari naarta asxaabteeda ayaad ka mid tahay innaka min asxaabi annaari masiirkaaga meeshaaad u dambaynayso naartii weeye ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaalaa amman huwa qaanitun aanaa alleyli amman man qof huwa isagu qaanitun oo khushuucayo ilaahay adeecayo aanaa alleyli habeenka saacadihiisa saajidan isagoo sujuudsan iyo wa qaa'iman isagoo taagan oo yaxdaru alaakhirata aakhira ka baqayo wa yarjuu raxmata rabbihi rabbigiisa naxariistiisana quudaraynayo qul waxaad tidhaahdaa hal yastawiyaani ma siman yihiin hal yastawii ma siman yihiin aladiina kuwii yaclamuuna wax og iyo waaladiina kuwa laa yaclamuuna aan ogayn innamaa in kale ma ahe yatadakkaru waxaa waansama ulul albaabi dadka caqliga u saaxiibka ayaa waansama sidaasuu ilaahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna marka aayadda fiiri alle wuxuu idhi amman huwa qaanitun aanaa alleyli waxaa weeye waa istifhaam xudifa jawaabuhu lidalaalati alkalaam waxaa weeye man huwa mutiicun caabidun qof oo ilaahay adeecayo oo habeenka saacadihiisa rabbigiisa caabudayo oo salaatihii marna waxaa sujuudsan marna taagan kaman ashraka billaahi wa jacala lahu andaadan qof oo ilaahay u sharig yeelay oo nid u yeelay ma la mid yahay qul waxaad tidhahdaa hal yastawi markaa ma siman yihiin aladiina kuwa laa yaclamuuna aan waxba yaclamuuna kuwa og qul hal yastawi aladiina yaclamuuna kuwa og iyo waaladiina kuwa laa yaclamuuna aan ogeyn inamaa yatadakkaru waxaa waansama ulul albaabi dadka caqliga u saaxiibka ah halkaa waxaad ka garan marka diinta iyo qur'aanka iyo wax walba fahamka haddii ayna cibaado dhaba ayna la soconin waxaa weeye cilmigaasi inuusan naafac ahayn cilmiga waanu iska baran un oo muxuu ahaay korkaan ka xifdina aayada qaala allaahu tacaalaa ma qaala rasuulullaahi baan iska odhan waxaa qofkiina uu engegan yahay oo iska ordayo oo ilaahay u caabudaynin oo khushuucaynin oo xaaraam iyo xalaal iska dhowraynin waxaa weeye taa inayna macno weyn ku fadhinin baad ka garan inamaa yatadakkaru waxaa marka qur'aanku in badan oo badan buu ku soo celceliyey ilaahay subxaana wa tacaala ummadda mu'miniinta in ay ay qur'aanka ku tahajud oo salaada ay noolayso waxaan ka soo bilownay muxuu ahay alle subxaana wa tacaala fatahajad meesha nabiga lagu yidhi fatahajad bihi naafilatan laka casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuudaa markaasaa waxaa ku xigtay waxaa weeye waaladiina yabiituuna lirabbihim sujadan wa qiyaamaa haddana ilaahay wuxuu yidhi tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca tanna waata kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun iyo aayadan aman huwa qaanitun aanaa'a alleyli saajidan wa qaa'iman yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbihi yaa ayuha almuzzamilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliilan aw zid calayhi waratil qur'aana tartiilaa marka allah wuxuu yidhi ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qiilaa marka intaasoo aayaada waxay ina tusayaan salaatuleylka iyo tahajudka qiimada ilaahay agtiisa ku leeyihiin qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow yaa cibaadi addoommahayga aladiina addoommahaygii ittaqow ka cabsaday qul yaa cibaadi aladiina ittaqow rabbakum qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow yaa cibaadi addoommahayga aladiina kuwii aamanuu rumeeyow ittaquu rabbakum rabbigiinna ka cabsadoo ka baqa kuwa bayna aliimaan waataqwaa oo maxaarimta ilaahay laga fogeeyo waxaa layidhi waxay ku soo degtay jacfar ibnu abi taalib iyo asxaabtiisii markay niyoodeen inay calalhijrati ilaa ardi alxabasha ulajeeddadana ay ahaayeen alta'niisu lahum waatanshiitu ila alhijra sidaasoo kale marka attaqwaa ilaahay awaamirtiisoo la sameeyo weeye nawaahidiisoo laga fogaada weeyaan marka addoonka waxaa la rabaa kaana alcabda bidaalika yajmacu baynahu wa bayna annaari wiqaaya ayuu samaynayaa qul waxaad tidhaha yaa cibaadi addoommahayga aladiina kuwii aladiina kuwaasoo ittaqow rabbakum rabbigi ittaquu ittaqow ittaquu ka cabsada rabbakum rabbigiinna liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu sama falay alxusnaa tii wanaagsanayd fii haadihi tan addunyaa ee adduunyada ah xasanatun wanaag baa ugu sugnaaday wa ardullaahi ilaahay dhulkiisa waasicatun waa mid waasica innamaa yuwafa asaabiruuna kuwa sabrana waa loo oofinayaa ajrahum abaalkooda bikayri xisaabin looma xisaabayo sidaasuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaalaa qul innii umirtu an acbuda allaaha qul innii qul waxaad tidhaahdaa innii aniga umirtu waxaa la ifaray an acbudallaaha ilaahay inaan caabudo mukhlisan anigoo u saafi yeelaya lahu lilaahi ilaahay addiina hoggaansanka anoo saafi yeelayo wa umirtu waxaa la i faray lian akuuna inaan ahaado awala almuslimiina muslimiinta awalkooda kaalinta koowaad kan galo maha awalka xagga taariikhda ma aha maxaawel awalulmuslimiina waxaa weeyaan waa nebiyullaahi aadam wa umirtu waxaa la i faray an akuuna inaan ahaado awala almuslimiina haadaa wabillaahi tawfiiq halkaa joogo